Tartanka fardafuulowga iyo weliba qabanqaabiyeya maamulka isboortiska ee degmada Wortana Wade ee gobolka Banaadir ujeed ka lanqowday tartanka fardafuulowga ayaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee yaraayoowga tahriibka iyo isticmaalka walxaha maanka duurjoogta Yaxye Macalin Ciise oo ku mid ah mas'uuliyiinta qabanqaabiday tartanka fardafuulowga ayaa ku hadlay ujeedka lanqowday tartanka fardafuulka Wortana Wade waxaan ku qabanay tartan anagu magac darnay tartanka fardooleyda ama fardafuulka ee caasimadda magaalada muqdisho runtii sida arkaysaan fariimaha ay diraysa waayadaan fariimo nabadeed bay ahayd dhalinyarada dadka waayeesha uqaasha sida quruxda badan ay uga soo qabgaleen ama ay u danaynayaan tartamada noocaana in loo qabto isha ayaa markhaati ah runtii waxaan rajaynayaa in ay fahmaan madaxdeenna qaranka in la siiyo ahmiyadda isboortiga dalka runtii farduhuna waxay qayb ka yihiin isboortiga dalka sida aad ka hor qabtaan waxa ay kulmiyeen maanta waayeel iyo dhaxayn iyo dadka yar iyo dadka waaweynba intaba runtii waa midna dhiirigelinaysa taasi waxayna qayb ka yihiin run ahaantii waayadan dambe sida ciyaal weerada iyo magaaladu ay nabad u noqotay ayay ka turjumaysaa runtii dhallinyarada marka sidooda la mashquuliyo waa inay helaan waxay ku mashquulaan si ay uga waantoobaan sida ciyaal weera inay soo baxaan ciyaal burcada waa inay helaan wax ay ku madadaalaan mar weliba run ahaantii baashanka fardaha dunida dhan ayuu ku jiraa ama dadka xiiseeya tartanka fardafuulka run ahaantii waxaan rajaynaynaa guud ahaan inuu ku baaho caasimadan aan ku qabanno degmooyinkan gobolka runtii waxaana rajay rajeynayna mar waliba inaan tartamada noocaana xoojino waana ku faraxsannahay runtii waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degta degmada warta nabadda iyo maamulka dhammaan gaar ahaan taliyaha saldhigga degmada wardhigley taliya cabdulaahi oo run ahaantii kaalin libaax leh ka qaatay in la sugo galabta amniga run ahaantii amniga ayaa wax walbana sabab ah run ahaantii dadku siday uga soo qaybgalayaan waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsannahay tartanka fardafuulowga iyo weliba laga dhiirigeliyayay dhalinyarada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qeyb ku ee horumarinta isboortiska